لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف waxaan ka soo hadlaynay kitaabu sayd wadabaa'ix wa minhu maa nuhiya can qatlihi wamaa umira biqatlih waxaa ka mid a waxyaalihii muxaramka ahaa ee in la cuno aan la ogolayn maa nuhiya can qatlihi dilidiisa wax layska reebay layska nahiyey lama dili karo wamaa umira biqatlihi dilkiisa wax lays amray xayawaan lays amray in la laayo iyo mid kaloo layska reebay labadooda midnana lama cuni karo oo hilibkooda xalaal maaha can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi inna namlatan xabad qur-aanyaabaa qarasad qaniintay nebiya nebi nebigaasoo midhal ambiyaa'i ambiyadii ka mid ah fa amara nebigii baa wuxuu amray biqaryati namli quraanyada meeshay deganayd gubiddeed qaryati namli qarya waxa le meesha tuulada marka tuuladee qur-aanya ma degana waxaa magaalaya tuula u ah godka ay gasho qur-aanyadii godkeedii oo dhan buu amray in la gubo fa uxriqat waa la gubay fa waxa allaahu ilayhi ilaahay baa u waxyooday nebigii qur-aanyadu qaniintay afii an qarasadka inay ku qaniintay namlatun xabad qur-aanya ah mayaada halagta u halaagtay ummatan ummad oo min al umami ummadaha ka mid a ummadaasoo tusabixu ilaahay u tasbiixsanaysa ummad dhan oo ummadaha ka mid a waa qur-aanyadaa tirada badan hal xaboo ka mid a inay ku qaniintay mayaa qur-aanyadii iyo godkeediiyo dhan u amadha in la gubo ummadaasoo weliba ilaahay u tasbiixsanaysaoo ilaahay nasahaysa subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi nabigaan intuu geed hoostiisa seexday degay ayay qaniintay bahashaas markaasuu yidhi waxoo dhan hala guba nebigaasi nebi muusaa lagu tilmaamay inuu ahaa arrintan isagaa lagu imtixaamayo waxaa la yidhi intuu meel soo maray boo wuxuu yidhi ilaahayow magaaladan mayaad halaagaysaa ummadda joogta iyadoo magaalada ay joogaan dadka ku caabuda oo mudiiciina iyo kuwa ku caasiya inta ku caasida keliya ma halaagta kuwa ku adeecaya maxaad magaaladii ula halaagta isagii baa markuu geedkii seexday baa xabad qur-aanyaabaa qarintay soo xabaddii keliya ma halaagin oo ma deline qur-aanyi oo dhan buu halaagay oo gubay dhammaan wuu ciqaabay waa sida lagu leeyahi wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaas ilaa waxaa lagu leeyahay fitanta macnaha hadday timaaddo ciddii samaysay ciqaabku keliya ku koobnaan mayo kii sameeyey iyo kuwaan samaynba ciqaabkiibaa taabanaya saasaa loo tilmaamay marka haddii hadda dad wax xumeeyaan oo wax kharibaan iyagii baa la rabaa wixii in laga jaro laakiin in ummad dhan iyo magac dhan iyo beel dhan iyo la yidhaahdo xaggaasi ka soo jeedaan iyagii o dhan la dhiboo dabka la saara maaha can jaabirin waxaa laga wariyey rawa alhamsla tirmidi can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu ilaahay baa reebay sala allahu calayhi wasalam can akli lhirri bisadda cunideeda baashaan bisadaha iyo yoan yuraa meelaha jooga in la cuno lama ogola wa can akli hamanihi lacagtiisa in la cunana nebigu waa reebay lama kala gadan karo lacagtuna xalaal maaha hilibkiisuna xalaal maaha rawahu alhamsatu ila albukhaariy waay waa la isku waafaqsan yaha culimmada hilibkiisu waa xaaraam midka dadka la nool hadduu yahay iyo mid meelaha jooga hadduu yahayba ilaa waa bahalaha ilkahale buu ka mid yahay can cabdiraxmaan ibni cuhmaana waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana tabiiban nin takhtara baa sa'ala nebiya nebiga weydiiyey sala allahu calayhi wasalama wuxuu weydiiyey can difdacin difdac ama dufdac ama dafdac saddexda xarako waa la ogolay wahalka raha la yidhi rah kaasoo yajcaluha uu yeelaya fii dawaa'in daawada wuxuu yidhi takhtar baan ahaye daa waan isku dardaraayo waxaan rabaa oo wax kaa weydiinayaa bahalka harraha la yidhaahdo iiga war wax maku dari karaa daawada maku dari karaa daawaan rabaa inaan ku dare fanahaahu nebigu wuxuuba ka reebay can qatliha dilideeda inaad daawo ku didha iskaba dhaafo inaad dishid laguma ogolaali ma taaban kadhib rawaahu abu daawuuda wanasaa-iy waaxmedu difdac waa bahalaha biyaha dhex gala bahal ka mida markau qaylinayaan codkiisa waa dheri raha iyo markay biyaha ku jiraan waa aragta waxaa lagu leeyahay bahalka intaa u qaylinayo waa tasbiix waxaas waay marka lama dili karo hilibkooduna ma bannaana haddiise la dhaho wax kale oo daawo u noqon kara ma jiraan in hilibkiisa ama wix isaga loo qofka jiran lagu daaweeyo mayaan wax kale la waayo dee markaa waa daruuray u bannaanaanays ilaa baktigaba in la cunaa markaa bannaano qofka haddii daruura ku timaado wax kaloo cuno uu waayo nafta ku ceshado can ibni cabaasin baa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baa reebay can qatli arbacin afar dilideed afartaasoo min adawaabi daabadaha ka mida waxyaalaha dhulka tukuba ka bedelaan namlati buu nahiyey nebigu qur-aanyada wanaxlati shinnida walhudhudi kan hudhudka la yidhaahdo iyo wsurad kan kole suuradka la rawaahu abu daawuud wa axmed afartaas lama taaban karo qur-aanyada iyo shinnida ila hadday shinnidu tahay midda malabka samaysa waa faa'iido badanta qur-aanyada iyo hudhudkuna dee ilaahay unbaa waa sir un ku jidho weeyaan kollay abuurkoodu faa'iido darro maaha faa'iidan loo abuuro ilaa waxaa la yidhi wamaa khalaqna samaawaati walard wamaa baynahumaa laacibiin caycayaar wax loo abuuray ma jiro innaguse faa'iidada gaar ay u leeyihiin hadda waa hebel ma dhihi karayno qur-aanyada tan waaweyn iyo midda yaryar midna lama taaban karo haddaysan tirada ka badan ummadda dhibin surad waxaa la yidhahdaa shimbir weyn oo madax weyn oo shimbiraha ugaarsada isagaa shimbiraha laayaba waxaa la leeyahay waa wi shimbirkii ugu horreeyay oo ilaahay u soomay boobaha baa lagu leeyahay surad baa la yidhahdaa marka shimbirkaasna lama taaban karo can jaabirin baa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi amarana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay baana amray biqatlilkilaabi ayda layntooda waxaan ka hadlaynaa marka waxa weeye qaybtii labaad oo in la laayo la ogolaa qaybihii horena lama taaban karin ayada in la laayaa nebigu amr xataa inalmarata islaanta taqdama way soo geli jidha min albaadiyati baadiyahay ka soo geli jidha bikalbihaa aygeeday la soo geli jidha fanaqtuluhu waa ka dili jirna islaan ay wadataa baadiyaha ka imaan jidhay bisxaabu leey ilaa iyadu war mahayso ayga in la yidhaha la laayo saan waa dili jirna ayga uma nahaa waagi dambaa nebigu reebay can qatlihaa in la laayo yaan la taaban ba raayig wa qaala wuxuu yidhi nabigu calaykum laazima oo dila bil aswadi lbahiimi bil aswadi kan madow albahiimi sii madow midka aad u madow kaa ha la dilo kaas kaa kii oo din nuqdatayni labada barood saaxiiba fa innahu kaasi shaydaanu weeyaan waa dhib badan yahay waa ay dhib badan kaa ha la dilo kaasun hala hala dilaaliya marka dambe waay wa fii riwaayatin waxay loolaha an alkilaaba aydu ummatun oo min alumami aysan hayn ummad ummadaha ka mida la amartu biqatlihaa in la laayaan amri lahaa laakiin hadda faqtuluu laaya minhaa ayda xaggeeda kilaabta alaswad albahiima kan madow oo sii madow rawaahu alhamsatu ila albukhaariya kan madow oo sii madow kaasaa dirsa labada nuqdana waxa weeyaan labada indhood dushooda aya uu sunniyo wuxuu ku leeyahay a laba laba laba barood buu ku leeyahay waay laba barooda cadcad marka madow waa mid sida shaydaanka u dhib badan wey shaydaan weeye macnaha ka shaydaan oo kale weeya marka lama lama laynaya hadda ayda oo dhan kaa mooyaane can abi hurey- can abi sa- can abi sacdin waxaa laga wariyey radia allahu canhu an nabiya sala allahu alayhi wasalam amara wuxuu amray bikatli lwazaqi baalka wasaqa la yidhaahdo in la dilo wasamaahu wuxuuna ku magacaabay nabigu fuwaysaq fuwaysiqan faasiqyarow waa bahal faasiqo xun buu yidhi rawahu halaath alwasaq waa bahal yar oo dhulka socdo oo dhib badan saam abras baa la dhahaa kan weyn marka faasiq waxa la yidhaha daacadou ka baxayoo waa bahal xadda tallaabay kaasaa la yidhi hal la dilo bahalladaa kala dhib badan ee bukhaarigu badulkhalqi wuxuu ku warinayaa bahalkaa hala laayo maxaa yeelay nebi ibraahim buu dabka ku afuufi jiray markii nebi ibraahim ay dabka u shideen kuwa gaalada ayuu dabka ku afuufi jiray bahalkan marka ragga qaar baa dhahaa dee bahalkaani waa bahal qallajista nooc ka mida weeyay dhahaan waxay ku leeyihin goodaaddu yaa haa bahallada noocaas bahal yaroo dhulka dhabacanoo yara weeyaan qola waxbay ku sheegtaa aha waa midi badan kutubta marka taswiirta lahoo digshinariyada ah oo qaamuusyada ah baa wasaqaa fiirinaysaa wasaqa markaad soo saardhid baa sawirka uu bixiyey baa fiirinaysaa nooca uu yahay bahallada haddaa kale taqaanid markaasaa garanaysaa caisho garad axmed la yidhahda xataa kuwaa ku sheega waa bahal yaroo meelaha iska marmara can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man qatala wasaqatan qofkii dila xabad wasaqadaas fii awali darbatin garaaca ugu horreeya nabarka hore qofkii ku dhufta falahu kadaa wa kadaa xasanatan intaa iyo intaasoo ajira ayuu leeyahy waay boqol ajira baa riwaayaadka qaar tilmaamaya waman qatalaha qofkii dila fi darbati haaniyati garaaca labaad falahu kadaa wa kadaa intaa iyo intaasuu leeyahy boqolkii waa ka yadhaha toddobaatan meelahaas wa- wa- d- waxa weeyaan xasanatan xasana li- waa liduuni luula ah tii hore in ka yar weeyaan waman qatala fi darbati haaliati dhufashada saddexaad qofkii ku dhuftana falahu kadaa wa kadaa xasanatan intaa iyo intaasu xasano leeyahay liduuni haniyati tii labaad bay kasii yadha ilaa soddon ajir meelaha weeyaan marka hala dilo weeyan waa laisku boorinaya la hela nabarka weeyaan waay marka dee dabaqalooc iyo abeese iyo balaayada haddaad dushidna kaba sii ajir badanba ilaa kuwaasaaba kasii dhib badan bahashaani way can caaishata baa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu amray biqatli khamsi fawaasiqa shan faasiq yarow shan faasiq waxaan leeyahay shan kuwa faasiqooyinka ah faasiqya shana in la laayo fi lxilli waalxaram xaj xaramka iyo xilliga meel aad joogtiba xilli iyo xaram ilaa xaramka waxyaalahan lagu layn karin baa jira kuwan waa la fasaxay xataa waxa weeyaan shantaas alfaarati jiirta waalcaqrabi dabaqalooca waalquraabi tukaha waalxudaya daftada faragoysta waalkalbi lcaquuri ayga boqnigoyska ah shantaa meeshii lagu arkaba waa layn weeyaan waaya marka kuwaba kuwaa looga qiyaas qaadanaya dabaqalooca abeesadii iyo maskii iyo waxaasoo dhan baa wax allaale wixii beerka ku socda waa oo kuwa suntale ah waa looga qiyaasanaya ka abeesooyinka laa yalay qofkii ka cabsada iga mid maaha hala dilo way xadiid kale wuxuu ahaa maa saalamnaahunna mundu xaaramnaahun ilaa waagaanu la dagaalanay laga soo bilaabo lama aanan heshiin bahalladaasi hala laayo abeesooyinka iyo masaska iyo kuwaasoo dhan heshiis ma jiro dagaal baa mar dhacay bes sidii baa dagaalku maraya weli laakiin bahallada guryaha lagu ararko oo halaqyada qaar ka midayo waynu gaari doonaa iyaga waa laga soo reebaya wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi fuqidat ummatun ummad baa la waayey ummadaas oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ahayd laa yadri lama garanayo maa facalad ummaddaa ilaa hadda waxay samaysay ummad dhan baa la la'yay meel ay ku biidhay lama garanayo wa ina anigu laa urahaa u malayn maayo ummaddaa inay tahay lalfaara jiirka jiirkaan oo la bedelay jiir in loo bedelay umbaan u malaynay sababtu waa maxay idaa wadica haddii loo dejiya lahaa jiirka albaanu libil geela caanihiisa haddii loo dhigo lam tashrab cabbi mayse reer bani israa'iilna caanaha geela ma cabbi jirin oo iyaga iska xarimay waidaa udica lahaa haddii loo dhigo albaanu shaay ariga caanihiisana sharibad waa cabbaysaa dee adigu maba ku dayinba a waa inaga warkama hayna moogta laakiin waa sidaas loo sheegay nebigu u sheegay alayh salatu salaam haddii caana ari loo dhigo waa cabbaysa reer bani israiil baa marka caanaha geela iska xarimay marka waxaa moodaa dhaqankii reer bani israa'iil baa ka muuqdo malaha waa jiirkaani ummad noocaas ummad la bedelay weeyaan rawahu sheekhaan nasalu allaha atawfiiqa lima yuxibu wayarda amiin ilaa kulu acaami kaana xila libani israa'iil ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi qur-aanka waa iyadii lagu yidhi caanahaasi ahay laakiin waxaa la yidhi xoogaa bushiisa imaanayo dee waxaa la yidhi ummad la masakhay saddex beri ka badan maba noolaato dee jiirkan weligii iska jooga waa maxay dee markaa malaha isagaa gaar looga soo reebo cawaamirulbuyuuti guryaha kuwa camira tundaru alaaan saddex jeer baa loo digaya bahalla waxaa jira guryaha iyo iska dhex socda oo cawaamir baa laya guryaha iska camira abeesooyin yaryar iyo guryaha meelaha la deganaan jiray ee lagu ararko maarata halaqyada iyo qaar ka mida iyo lama laynayo waa loo digayaa saddex jeer baa waa inaa u digtid waa iska abhinaysaa abhin ma maqlijid saddex jeer kabacdi intaa abhisay haddaa aragtid markaasaad dilaysaa can ibni cumar radi allahu canhuma annahu ibni cumar samica nabiya baa maqlay sala allahu alayh wasalam yakhduba xaalu nebigu khudbaynaya cala almimbari mimbarka dushiisa yaquulu xaalu nebigu leeyahy iqtuluu lxayaat abeesooyinka laay waqtuluu dila dad dufiyatayni midka diilnimaha leh masas waaweynoo deliigale baa jira kaas dila walabtari midka dabada gaaban dabada go-an jilbis iyo wuxuu yahayba a kaasna dila fa innahumaa labadaas kan barabaraha le oo deliigaha le iyo midkaas dabada go-an oo jilbiska yadmisaani waxay tiraan albasara aragga dad indhaha laguma hayn karo saa haddii loo arko dadka waxa laga yaha qaar inay indhuhu ka dhacaan bahalla waxaa jira ilaahay khalqigiisa haddaa indhaha bini aadamka saas bay ugu muuqdaanba araggaa tirmaya eber midda labaad wa yuqsidaani ilxabla uurkana waa soo tuuraan qof dumara uur leh hadday bahalladaas labadaas ay aragto labadan hadda meesha lagu tilmaamay uurkii baa soo dhacay awood bay leeyihin waa baalla khatara laga cabsado fa baynama fa baynaa waqti buu yidhi ibnu cumar ana anigu udaaridu xayatanaba si aan cayrsanayo liaqtulaha si aan u dilo naadaani waxaa ii dhawaaqa abulubaaba saxaabigii tiirka isku xijiray isku xiri jiray abulubaaba la dhihi jiray ayaa ii dhawaaq wuxuu yidhi laa taqtulhaa war ha dilin qultu waxaan idhi ina rasuula allahi sala allahu alay wasalam qad amara wuxuu amray biqatli lxayaati abeesooyinka in la laayo marka waa dilaya qaala wuxuu yidhi abulubaaba inahu nebigu nahaa waa reebay bacda daalika intaa ka bacdi can dawaati lbuyuuti guryaha kuwa u saaxiibka kuwa guryaha lagu arkay inaan la layn wahiya taasina alcawaamiru waa kuwa guryaha camiraha iska joogo iskala nool bini aadanka kuwa weeyaan kuwaas inaan la taaban ayuu amra wa fii riwaayatin kaana ibnu cumar waxaa radiallahu canhuma yooman maalin cinda hadmin meel duntay derbi dumay baa ag joog oo lahu isagaa u ahaaday fa ra'aa wuxuu arkay wabiisa jaanin mas bilicdiis macnaha mas buu arkay meelahaas qashinada iyo burburada iyo derbiyadaasna waa ku badan yihin fa qaala wuxuu yidhi itabicuu haadaa warkan dabagala raaca faqtuluuhu dila qaala abulubaabata wuxuu yidhi inii samictu nabiya baan maqlay sala allahu calayh wasalam nahaa isagoo reebay can qatlililjinaani halaqyada noocaasoo masaskaa yaryar in la laayo allatii taasoo takuunu ahaanaysa filbuyuuti guryaha kuwa lagu arka ila labtara kaa daba go-anaha iyo wadad dufyataynika labada deligoodla mooyaane fa inahumaa labadaas alladaani labada weeyaan yakhdifaani dafaal basar arag wayatabicaani raaca yaa soo tuura maa fii buduuni nisaa'i dumarka uurkooda waxa ku jira cabsidii laga cabsaday darteed baa ilmuhu la soo dhacaya yaa ama aragtida saa indhaha loogu dhuftay baa uurka soo dhacayaaba kuwaas waxaan ahayn buu yidhi fii riwaaya nebi wuxuu yidhi inna bilmadiinati magaalada madiina nafaran baa koox oo min aljinni jin jameecaad jinaa degan qadas lamuu islaamay faman ra'aa qofka arka shay-an shay oo min hadihi alcawaamiri kuwa guryaha camiro ah falyu'din ha u digo alaaan saddex saddex jeer ha u digo jinka hadduu doono waxaan iska dhigaya moogta oo masba wixii ma ahaba fain badaa bacdu intaa ka bacdi hadduu u daahiro falyaqtul ha dilo saddex jeer ka bacdi fa inahu shaydaan weeyaan iska aabihii saddex jeer ka bacdi haddaa aragtid shaydaan weeye markaa iska celi marka imaamu maalik wuxuu leeyahay dee magaalada madiina wixii lagu arko xalaqyaayo iyo masaskaas weeyaane meel kasta maaha madiine keliya loo digaya meelaha kale wixii lagu arka hala dilo culamada kalese waxay leeyahin meeshii lagu arkaba ha loo digo oo guryaha ah waxaana loogu daeyaa waa intaasoo ay yihiin muslimiintii jinka oo meesha deganaa marka haddii saddex jeer kabacdi la arka ama waa jin gaal ah oo digniin aan aqoon ama waa shaydaan wa fii riwaayatin ina lihadihi lbuyuuti guryahan cawaamira baa u sugnaatay kuwa wax camira kuwa camira faidaa ra'aytum haddaa artaan shay-an shay oo minha ka mida cawaamirtaas faxarijuu udiga calayhaa dusheeda alaaan saddex jeer fain dahaba hadduu tago waa saa rabteen had waa arki weydaan wa ilaa haddii kale faqtuluuhu dila fa inahu isagu kaafirun waa gaale rawahu larbaca can abi layla radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam way marka cawaamirta waxaa lagu yaqaan saddex jeer haddii loo dego la arki maayo mar dambe ana nabiya sala allahu alayh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can xayaati lbuyuuti guryaha abeesooyinkood faqaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaa aragtaan minhunna xaggooda shay-an shay fii masaakinikum guryihiinnana ha ku aragtaan faquluu dhaha waa kan sidii loogu digi lahaa waata erayadan wey digniintii weeyaan waxa dhahdaan anshudukuna alcahda aladii akhada calaykuna nuuxu anshudukuna alcahda aladii akhada calaykuna sulaymaan anlaa tu'duuna fain waka waxay dhahayaan waxaa dhahdaan anshudukuna waxaan idinku dhaadhin oo idinku weydiin alcahda ballan aan idinku dhaadhin alladii ballankaasoo akhada calaykuna dushiina u ka qaaday nuuxu nebi nuux ballantoo idinka qaaday baan idinku dhaarin anshudu kuna alcahda ballankii baan idinku dhaarin alladii kaasoo akhada calaykuna sulaymaan oo idinka qaaday anlaa tu'duuna inaydnaan na dhibin annaga fain cudna hadday soo noqdaan faqtuluuhunna markaa laay rawaahu asxaabu sunani nabi nuux markii doonta la fuulayay buu ka qaado ilaa shay kasta la wax kasta zawjeyn ka qaadso lama dhihin oo doonta saar markaasu ka qaado nabiyullaahi sulaymaanna dee waxyaalihii loo sakhiray bay ka mid ahayd wa qaala cabdullaahi baa yidhi radia allahu canhu uqtuluu laayi alxayaata abeesooyinka kullahaa dhammaanteed ila aljaanna maska alaw yadacad mooyaane alladii kaasoo kaanahu sida isagoo kale ah qadiibu fidatin fido yaa laanteed laan fidaah wili wilici lahoo laan fidaayoo kale aan maris maska noocaasa maanta kale laay rawaa abu daawud wanasaa'i wa tirmidiy nasalu allaha asatra wa tawfiiqa amiin marka kaas malaha jinka mu'miniintiisa weye isaga lama dilayo doo guriga lagu arko marka kuwan kan dabada go-anaya kan daliigaha leeya isaga digniin male horaa laga dilaya kan yarkaayoo halaqaa yaroo kaasna la dili maayo wixii kalena saddex jeeraa loo digaya alfaslu athalif fi asaydi waaldabx ugaars iyo gowraca baa laga hadlayaa waxa la ugaarsanayo aalada lagu gowracanayo ama lagu ugaarsanayo iyo gowraca sharciga iyo wax lagu gowracayo qaala tacaala qaala allahu tacaala wamaa callamtum wixii aada badheen oo min aljawaarix ah kuwa wax kasba dugaagga iyo shimbiraha kuwa lagu ugaarsadaa mukallibiina xaalatiin kuwa diraya tucallimuunahunna xaalaad baraysaan mimaa kii xaggii wax ka baraysaan callamakum allahu ilaah idin baray fakuluu kaa cuna mimaa kii amsakna calaykum ay idiin qabtaan bahal ama shimbir baa didha waa ku ugaarsanaysa waa kuwa macnaha minaljawaarixi wax wax soo kasbayo oo dhaawici kara awalna waxaad badheen qaabka macnaha dirsiga baalka loo qabto u ordaan isaag haddiina waa inuu istaagayo waxuu qabto waa inuusan cunayn ugaar bay kugu qabteen marka kaa waa la cunaya wadkuruu smallaah ilaahay magaciisana ku xusa calayhi markaad diraysaan baalka waarta kuusoo qabanaya markaad dirays bisinka ilaahay ku dir ilaa hadha waad aan la joogin buu dilayaa waar gawraciyo waxba kaagama baahna mar hadday kuu qabtay isna usan cunin bes wey tababaran yahayna wataquu llaha laka yaaba in allaha sariicu lxisaab ilahay xisaabkiisu miduu deg deg badan yahay weeya can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaalana wuxuu yidhi man itaqada kalban ay qofkii samaysa ilaa kalba maashiyatan xoolaha eygooda meeyaan ow saydan ugaar eygeed oo macnaha lagu ugaarsado ow zarcin beer ugaarteed ee aygeed qofkii la saddexdaa ay waxaan ahayn yeesha intaqasa waxaa nusqaamaya min ajrihi ajarkiisa kula yawmin maalin kasta qiiraadun hal qiiraad qiiraadku waa buur weyn wax la eg dee gaalooyinka adduunka ay unbaa la iska tabcadaa moogta guri kasta dhowr ay baa iskaga xidhan rawaahu alkhamsa waardiyaha ugaarta beeraha waxaasaa la ogolyahay wltirmidiyi washaykayn intaqasa waxaa nusqaamaya min ajrihi ajarkiisa kula yawmin qiraadaani laba ajar oo laba buurooda waaweyn la eg can cadiy bni xaatimin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can sayd ilbaazi shimbirka ugaartiisa wax soo ugaariya albaazi gallayrkaa loo yaqaanaa ya waka gallayradaas wax soo ugaariyey ama shimbir kalaba qaala wuxuu yidhi nebigu maya waa waa nebiga haa maa amsaka calayka wuxuu kuu qabto fa kul cun rawaahu tirmidiy wixii kuu qabto waa cuni ka dhaaweyn shimbir kasta waa la mid oo tababaran wuxuu kuu qabto markau wax kuu qabto waa inuusan cunaynin wa canhu waxaa la weri qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ursilu waxaan diraa alkilaaba ayda ayda almucallamata wax la baray fa yumsikna waa iisoo qabanayaan calaya dushayda wa adkuru ismallahi ilaahay magaciisaan ku dul xusaya calayhi dushiis fa qaala wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka eygaada haddaad dilid eyga almucallama wax la baray wadakarta ismallahi inaa ku dulxustay calayhi dushiis fa kul cun wuxuu ku qabto wain qatalna haba dileeni naftu baa ka dhacday wixii bakti meyda haddaa u tegtid waa la cunaya maa lam yashrakhaa intuusan la wadaagsan kalbun ey eygaasoo laysa macaha maceedaan ahayn eygaa didhay ey kaloo baadiya hadduusan la qaban oo la dilin kaa baadidaayo isagu aan tababarnayn taa lama ogola ey aan tababarnayn wuxuu qabtay lama rabo qultu waxaan idhi fa inna anigu armi waan ganaa bilmicraadi ganacgoyn ayaan asayda ugaar ku ganaa fa usiiba misna waan la helaa waa nin nishaa badan ganacgoyn waxaa weeye ushii oo aan toos afkeed ahayne si ballara usha u dheerta ama waranka waa ballaballar saa loogu tuuray ganacau ku dhufanay waa la helaya haye faqaala wuxuu yidhi idaa ramayta haddaa ganta bilmicraad ballarkaas ganacgoynta oo fakhazaqa uu ka duso uu mudo afkii uu ku mudo fakulu cun waina saabi hadduu ku asibo bicardihi ballarkiisiiyo sidaa dherarkaana falaa ha cuni ganacgoyn wey ganacgoyn lama cuno rawa alkhamsa walilbukhaariyi watirmidiyi idaa ramayta sayd ugaarta markaa gantid fawajadtahu ugaarka aad heshid bacda yowmin ow yowmayni maalin ama laba maalmood ka bacdi baa ugaar dilan hesh oo aygaadi dilay laysa bihi xaalaysan ku sugnayn ilaa aharu sahmi ka leebkaada raadkiisa waa eyguma dilin waran baa ku dhufatay waa kaa carar leeb baa ku dhufatay waa kaa carar waa weyd maalin ama laba ka bacdibu meel dhaawici ku dhacay u dhintay hadhow baa heshay isagoo meel iska yaalo meyda maalin ama laba beri ka bacdi calaamad kalena male ilaa dhaawacaa ku dhufatay meydana fa kul cun ilaa waxa way dhaawac adiba u dhintay bisinkaana ku awal ku dir wain waqaca filmaayi biyo hadduu ku dhacana falaa taakulha cuni biyahayna ku haftooday oo ku dhintay ayaa laga yaabaa walilbukhaari waabi daawuud yarmisayd ugaarku ganaya fayan fayaqtafii atharahu raadkiisa u raacaya alyawmayni laba maalmood buu raad raacaya wa alaaata saddex maalmood uma yejidu waa helayaa meytan isagoo bakti wa fiihi waxaana dhexdiisaa sahmun leebka ku dhuftay baa ku yaalla qaala wuxuu yidhi yaakulu in shaa allah wuu iska cunayaa nebigu kaasi dhib ma leh leebka wax lagu tuuraya waxaa shardiya mid afle inuu yahay dhaawacaya meesha meel kastaa kaga dhaco wa minhu albaaruudu almashhuuru alaana birash liannahu yanfid wayasiilu dam wuxuu yidhi leebka booskiisa waxaa maanta la mid a baaruudda hadda soo baxday baaruud waa xabadaha xabaddu moogtahay waxaa baaruud baa ku jira baaruud waxaa loo yaqaanaa buu yidhi rash waa laysku hayaa xabadda wixii lagu dilay hadhowti isagoo aa meel ka hebsid mayda aadan gowracan sidii leebka mise maa waa la mid buu yidhi laanna waana waana ka dusaysaa baaruud dhiigna waa ka keenaysa waxaa laysku hayaa xabaddu ma xoog bay wax ku dishaa mise sun ku jidha bay wax ku dishaa horta a xabadaha iyo rasaasu sun ku jira mayay wax ku dilaan mise xoog ku jira bay waxay ku mudayaan oo ku dilayaan marka hadday noqoto sun ku jidha hawsha waa cuslaanaysaa waxaanoo dhan haddaan inta soo gaadhi adugu iyagoo nafti ku jidha gowracatiyada khilaafba kama jiraba waxaa laga hadlayaa wixii oo hadha waxa u timid aan nafti ku jirin xabaddaadii ama warankaadii ama leebkaadi keliyaana ku yaalla walimuslimi wa abi daawuuda waxaa laga u ahaaday fi ladii fii xukmi ladii nebigu wuxuu yidhi kii xukunkiisa kaasoo yudriku haleelaya wuxuu ka yidhi sayidahu ugaartiisa haleelaya bacda alaain saddex beri ka bacdi fakulhu cunba yidhi maa lam yuntin intausan urin haddii wixii intuu meel ku baktiyo uro oo caafimaadka dhibayo la wax uroo qurmay lama rabe afka la saari mayo lama rabo marka wa qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam man sakana albaadiyata baadiyaha qofkii dega jafaa waa iska engegaa sideedaba a reermiyi hadduu iska yahay sideedaba nooc adayga oo maaragtay baa iskaga jira adayg ahoo qalalnaan ahoo qoyaan ma qoyana man badaa jafaa baa layidhi moogta waxa weeya n engegaa ku jira dabeecaddiisu waa dabeecad iska adag waman itabaca sayd ugaarta ninka weliga ugaarsadoo dabagala oo iska dabtada ah dabato hafala isna waa halmaama halmaankaa ku bata waman ata suldaana suldaanka qofkii u taga iftatana waa fitnooba weliga ninka maarata haddaa aragti nin madaxda iyo intaa daba taagan oo la socsocdo oo u galgalo oo waka waa ku fitnoobaa marka dambe aakhirka ilaa madaxdu dantooda in loo ofiyey rabaanoo sida wax kastoo ay dhahaan loo loo loo okaygareeyo marka waa ku fitnoobaya weliba culimmada uma fiicna lagu leeyahy madaxda iyo meelaha iyo inay kada ka daba warwareegaan mar haddaa aragtid nin meelahaas taagtaagan oo u badbadan a tuhmayso khatar buu ku jiraa baa lagu leeyahy ya nebi suldaana muxuu yidhi ibnu wardig beyd noocaas kale waxaadir badshah weligaa suldaanka iskaga dheero oo ka fogow qabashadiisana ka boq waa nin awood ilaa leh walaa tukhaasim man idaa qaala facal bir weligaa hala doodin nin markuu yidhaahdo ka dhabayn kara waa ku dilaya haddau dhaho ku dili kara lalama doodo waxuu dhaho waa runtaa baa la dhaha waa laga tagaa khalaas walaa tukhaasim man idaa qaala facal bir hala doodin nin markuu hadalka dhaho fulin kara samayn kara lagama hor yimaado si kalaa loo xeeladaysa ila awood baa gacantiis ku jira dembiguu doono kugu kutiimbaraynaya hadduu doono oo kugu maarata kaa qoraya waa laga fogaadaa salaad madaxda madaxdu waa khatar rawaa asxaabu suna dad badan baa ku fitnoobaa la leeyahy ilaa waagi hore waxaa la yidhi dadku waa fiicnaayeen waagi hore dadku waxay ahaayeen baa layidhi waagi hore dadku waxay ahaayeen baa la yidhi caleen aan qodax lagu arag kaana naas walaqa laa shawka fiih caleen aan qodax lagu arag baa waagi hore ummaddu ahaan jirta marka dee khayr ba iska lahay waagii dambena dadku waxay noqdeen baa layidhi qodax aan caleen lagu arag waa ummadii dadkii dad wada qodaxay noqdeen dhibaatadoodaa badatay wey qodaxdu waxunbay mudaysaa faa'iido kale male moogta wa ra'aa cabdullaahi ibni muqafalin cabdullaahi ibni muqafal baa rajulan arkay ninkaasu yakhdifu farganaya fargan ma taqaan ama hal far saa ku dhe ama laba isku qabo dhagax yaroo saa loo tuurayo wey oo meel fogaaray finiinkaas wey faqaala wuxuu yidhi saxaabigi laa takdif war ha fargami farganka iska dah faina nabiya baa sal ly sl nahaa reebay can ilkhafi farganka ow kaana wuxuu ahaa yakrahu lkhadfa nabigu kii naca fargankaas wa qaala w nabigu wuxuu yidhi inahu farganku laa yusaadu laguma ugaarsado ugaar laa yusaadu bih saydun ugaar laguma ugaarsado fargan haddaa hadda ugaar ku dhufato mayu kuu qabanaya waxba ka qaadi mayo horta ugaar kuu qaban mayo walaa yuknaa bihi lagumana dhaawaco laguma xanuujiyo caduwan cadow ya laguma burburiyo laguma wareemo oo laguma dhaawaco cadow cadow intaa ku dhufatidna nin haysaysaan fargan wax ka tari mayo faa'iido male wey marka khasaaro leeyahy khasaaradii waata walaakinaha iyadu qad tagsirusana iligga inay jabisaa laataa fargan aa tuudhaadday qof ilig kaga dhaco ilig waa jabaya inta badan wa tafqa'ul cayna isha inay fujisaa la arkaa isha haddaa kaga dhufatina qofka ishaa dhacaysa marka khasaaro ma ahayn faa'iido ma leh saasuu u wacdiyey uma ra'aahu wuu arkay saxaabigii hu ninkii bacda daalika intaa ka bacda yakhdifu isagoo sidai u farganay waa damba misna wuxuu arkay ninkii fargan tuuray waagi horena say ka wacday fa qaala lahu wuxuu ku yidhi saxaabigani uxadiuka can inabiy baan kaaga xadiidaya sal allau alay slam annahu nebigu nahaa inuu reebay can ilkhadfi farganka wa anta takhdifu adna weli waa farganaysa laa ukallimuka kula hadli mayo kadaa wakadaa intaa iyo intaa bil ama hal sunnad ilaa sunnadii baa ku tumatay nebigaa warkiisi baa diid kula hadli maayo sidii buu ugu iskaga daayay waxaa la rabaa qofka markii loo sheegay diinta inuu qaato adabxu gawrici weeyaan sheegee wax lagu gowracaya neefka xaggee laga gowracaya can raafic ibni khadiijin radi allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inaa anagu la aquul cadow cadow kuwa la kulmayaanahay qadan biri walaysad macanaa macayagana ma aha muddan wax midiya ma wadano ee maxaanad wax ku gowracanayna haddaan hadda xoola iyo xelno qaala wuxuu yidhi cajil deg deg aw arrin deg deg waa isku macni degdegun maanharadama dhiigga wixii daadiya wadukira ismullahi ilaahay magaciisana lagu dul sheego calayhi fakul cun wax allaale wixii dhiigga daadin kara waa gowrac middi keliya ma magaca ilaahayna lagu sheego layse sinna iligii mooyaane iyo wadlufura ciddida labadaa made ciddida iyo ilig wasoo axadiidka waa kaaga warramayaa labadaas ama sinu iligga facadmu waa laf oo hadduu laf yahay hadde dee lafta in la najaaseeyo wax lagu gowraca lama rabo sababta jinka waxay u tahay cunno iyo zaad hilib iyo waxaasaa loo saaraa jinka waa madlufuru ciddida mayaa mamudal xabashata xabashida midideeda wey xabashida xidiyaha ku gowracdo oo waxbay ceejiyaan taasna sidaa way gaalada in la shabaho iyana lama rabo way qaala wuxuu yidhi waasabnaa waxaan asiibnay nahabay bilin geel lasoo dhacay iyo waqanamin ari lasoo dhacay fanadda waxaa cararay minhaa geela xaggiisa baciiru neef geela faramaahu rajulu nin baa ku tuuray bisahmin leeb faxabasa waa ku xabis waa ku jooji waa ku sug waa ku dhaca faqaala sala allahu alay sl nabi ilaahi baaye inna lihaadihi libili geelan waxaa u sugnaaday awaabida kuwa duurjooga oo ka awaabidil waxshi duurjoogta ma garanaysaa duurjoogta teeda macnaha fara ka baxday oo kale ah farow ah faidaa alabakm faidaa qalabak hadduu idinka qaalib noqdo minhaa xaggeeda xoolaha shay-un shay fasnacuu ku sameeya bihi isaga hakadaa sidaa shay idinka cararo ay gawrici weydaan dee leebba saa ugu tuuraysa bas alooshaa ka soo rida dhuunta ha kaga dhacdo ha jabiso meeshay doontaba ha ka gasho hadduu sidaas intaydan gaarin ku dhinto waa xalaal haddii kalena waa gawracanaysaan rawahu alkhams way wa kaanat jaariyatun gabari waxay ahayd gabadhaasoo likacb ibni maalik kacab binu maalik u sugnaatay radiallahu canhu farcaa hanaman ari tii raacda arigaasoo lahu kaca u sugnaaday bisalcin meesha salci la yidhaahdo waa kaa salci waa buur hadde waa buur tabahaa bihi fawrun wasalcun kadaa xira waa buur weeyaan fa usiibat shaatun neef baa la asiiba oo minhaa hanamkii ka mid ah arigii si ka mid ah ayaa wax ku dhaceen fa adrakadhaa way haleesha fa dabaxadhaa way gowracday bixajarin dhagax bay ku gowracday dhagaxa leefa ayay ku gowracday fasuula nabiy baa la weydiiyey sal alla alay slam faqaala wuxuu yidhi kuluuha cuna bakti maahee dhagax waa lagu gowracan karaaye cuna rawahu lbukhaariy way waliabi daawuuda naha nebiy baa reebay sal allahu alay wasalam can shariidati shaydaani shaydaanka jeexidiisa ama saridiisa sarid wahiya taasina allatii ta weeyaan tudbaxu la gowraco oo fa yuqdacu ljildu haragga kore la jaro walaa tufraa aan la goynin alawdaaju xawlmariidyada iyo halbowlayaasha neefka gowraca maaragtay haraggaan kore inta la saro halbowlayaasha iyo xawlmariidyada aan la jarin waa shaydaanka gawriciisa weeyaan saridiisa weeyaan uma tutraku waa laga tegayaa markii haragga la gooyey xataa tamuuta ilaa ay ka dhimato lama cunayo taa marka lama rabo qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah amaa takuunu dakaatu gawracu ma uusan ahaanin ilaa fil xalqi dhuunta iyo walubati meeshaas rubadda mooyaan xalqi waa dhuuntan yar oo xoolaha waxaa loo isticmaalaa surka yar sida lo-da iyo ariga oo kale dabxiga halkaas laga gowraco wey lubbana waxa l meeshaa hoose oo rubadda kuwa surka dheer geela meesha lagu dhifto oo kale ah halkaas surka salkiisa ah taasaa loo isticmaalaa qaala wuxuu yidhi law sanacta haddaa law dacanta haddaad dudhid fii fakidihaa bawdadeeda laajzaa canka waa kaa gudaya maya dhuunta iyo rubadda keliya wax lagama gowracee bawdada haddaa kaga dhufatid waa gowrac rawaa asxaabu sura waa sakee waa shayga hayru maqduurka shayga la shayga meel kaloo laga gowraco la waayey oo rubadiisaiyo dhuuntiisa la awoodi waayey meeshaa kaga dhufatay waa meeshii kale ceel buu ku dhacay qarbis buu ka dhacay waa kaa cararay meeshay kaga dhacda waa meeshii kale way dee labada hunguri hunguriga cad iyo hunguriga madow baa la gooyaa marka shayga la gowracay iyo labada xawlmarid rawa asxaabu suna dakaatu ljaniini dakaatu ummih uurjiifka gawriciisu bidakaati ummihi weeyaan hooyada gawraceed neef waxaa la gowracay riman neefkii uurka ku jirayna uurkii uu ku jiraa isaga lama taaban hadhowmaa neefkii la qashay waxaa laga soo saaray neef uurka ku jiro meyda waa gowracan yihiin labadaba hooyadii gowraceeda ku filan can abi saciidin radia allahu canhu qulnaa waxaa nidhi yaa rasuula allah tunxaru naaqa tunxaru naaqa hasha waa la gowracaya wa tudbaxu lbaqarat washaat looda iyo neefka arigaana waa la dabxinaya waa la biraynaya fanajidu fii badniha caloosheeda waxaan ka helaynaa aljaniina urjiif an nulqiihim ayaan iska tuurnaa kaas neefka neefkaa yarkaa am naakuluhu mise waa cunnaa kan uurkaa weeyaan qaala wuxuu yidhi kuluuhu cuna inshiitu haddaad doontaan faina dakaatu gowriciisu dakaatu ummihi weeyaan hooyadii gowraceeda rawaahu abu daawuud wa axmed watirmidi nasalu llaha asadra watawfiiq wallahu aclam marka kaa yar saasuu banaaya atasmiyatu waxsaan dabxi tasmiya waa magacaabid bisinka in wax lagu gowraco bismi illaah allahu akbar ixsaan dabxi ixsaan dabxi macnaha kan la gowracayana in loo ixsaan sameeyo can caaishata radia allahu canha anahum qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah ina qowman qoom qoomkaasoo xadiiduu cahdin zamankoodu ku dhow yahay bijaahiliyatin jaahilnimo iyo gaalnimo ya'tuunanaa waxay noola yimaadaan biluxmaanin hilbo laa nadri aanganan garanayn adakaruu ismallahi ilaahay magaciisa inay ku dul sheegeen calayhaa dusheeda am laa inaysan ku dul sheegin qolaa haddeer soo gaalnimo ku dhow waa hilbay noo keenayaan hilibka ma garanayn inay gowrac xalaala kusoo gowracanayaan kale an naakulu minhaa markaa ma ka cunnaa qaala wuxuu yidhi samullaha ilaah idinku magacaabo wakulu cuno rawahu abu daawuud walbukhaariy wاnasay idinku hadda magacaaw waa qole dhawaan soo islaamtay marka oo aan diinta dhab u aqoon oo bisinka in wax lagu gowracaan garanayn idinku magacaaba leh mar haddii qof muslima wax gowraco dee horta bisinba iyousan qabanayn waa neefku waa xalaal bisinkaan idinku hadda a qabanaysaanna gawricii u noqon maayee sideedaba bisinka u qabsada markaa cunaysaan marka inaan bisinka bisinka qof muslima wax gowracaya bisinku waajib kuma aha leeyi imaam shaafici iyo maalig iyo axmed saas qaba qole waxay leeyihin maya bisinku waa waajib hadduu halmaamo waa xalaal hadduusan halmaamoo ka suga tegay lama ogola can shadaad ibni awsin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sintaani labo xafidtumaa waxaan ka xafiday can rasuulillaahi baan ka xafiday sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu yidhi in allah ilaahi kataba waa qoray alixsaana samafalka calaa kulli shayin ba ilahay ku dul qoray shayka in loo samafalo ayuu nebigu faidaa qataltu haddaa wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata hay-atu dilidda markaa wax dilaysaan qaabka hay-atu dilidda wanaajiya waay qaabka wanaajiya waidaa dabaxtu markaa wax gowracaysaanna faaxsinu dabxa gowrac wanaajiya waliyuxidda ha afayso axadukum midkiin shafratahu mididis jafadiis falyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu madbuuxatu tiisa la gowracayo bahal aflo hal marsaa lagu gowraca la rabaa bahal saawiroo lagu kirkirayo xoolaha laguma bireeyo rawaahu lkhamsi si tartiiba waa in loo jifiyo biyo waa in la siiya intaan la gowracin ya marka midada aad soofaysanayso meel fog kusoo soofayso hal marsaa u mari raaxa leh dhag wa dakala ibnu cumar baa soo galay radia allaahu canhuma calaa yaxyaa bnu saciid buu u soo galay wa qulaamu wiil oo min banii wiilashiisa ka midana raabidun ou xirtay dajaajatan dooro yarmiiha xaalu garanayo dooro oo ku shabaxtamayo baa wiilkaani meel ku xirtay wiilkana yaxyaa dhalay fa mashaa waxaa u socday ilaahaya dooradii ibnu cumar baa aaday fa xallahaa waa furo fa ataa bihaa wuxuu u keenay dooradii iyo wa bilqulaami wiilkiiba wuxuu ila yimid yaxya fa qaala wuxuu yidhi usjuruu ka reeba qulaamakum wiilkiinna ka sajriyo ka celiya can an yasbira inuu xirto ya inuu xirto haada dayra shimbirkan ilaa dooradu waa iska shimbir weyne lilqatli dil iyo shabaaxtan inuu dooro u xirto war wiilka ka ceshada wa innii samictu nabiya baan maqlay sala allahu alay wasalam nahaa isagoo reebay an tusbara in la xabiso bahiimatun mayeeraan ow kayruha ama bahiimo kayrkeed lilqatli dilna loo xabiso rawaahu alaaatu wallahu tacaala aclaa waaclam layskagama shabaxtami karo lama ogolo lacanad baa ku dhacday qofka saas dabaaixu ahlilkitaabi xalaal ehlu kitaabka yahuudiya nasaara waxay gowracaan waa xalaal xalaal weeyaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma fii qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu kaga wariyey fakuluu cuna mima dukira sma اllahi calayh magaca ilaahay wixii lagu dul sheegay war cuna mafhuumku waa maxay manduuqa mafhuumkiisa walaa taakulu ha cuninina mima kii lam yudkar ismullahi ilahay magaciisa aan lagu dul sheegin calayhi dushiisa qaala wuxuu yidhi nusikaa labada ayadood waa la nasa wastahnaa minhaa wuxuu ka soo reebay dabiixata ahlilkitaab ehlu kitaabka gowracooda biqowlihii buu kaga soo reebo wa dacaamuladiina kuwii dacaamkooda uutulkitaaba kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal buu idin yahay rawaahu abu daawuud taas baa laga soo reebay maxaa yeelay aayadaha hore makay ku soo degeen aayaddaanna madiinay ku soo degtay tan baa lagu nasay oo maxay tahay yahuud iyo nasaara waxay gowracaan waa la cuni karaa waa inaysan diinta diinta bedelin imaamu shaafici saasuu leeyay hadda dee wax kasta waa bedelay marka dad islaama waxay gowraceen dad baan cunayn yahuud iyo nasaara waxay gowraceenna diinta waa bannaynaysaa in la cuni karo alcaqiiqatu baa la yidhahdaa walqalki weeyaan wamaa yucmalu lilmawluud kan la dhalay waxa loo loo samaynayo marka ilmo markii la dhalo waxaa fiican in lagu aadaano dhegta midigta dhabxanagana wax macaan loo deji nin qof fiican in loo geeyo magac inuu u bixiyo wanaagsan madaxa in loo xiiro maalinta toddobaad timaha laga xiray intii miisaankeeda leeg oo fidaah ama lacaga in la bixiyo madaxiisa wax udgoon in la mariyo ilmaha zacfaraan iyo wixii la mid can sulaynaan- sulaymaan ibni caamir dabiyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi maca alqulaami wiilka maciisa waxaa caqiiqatan walqal fa hariiqu daadiya canhu xaggiisa daman dhiig ka daadiy waa miduu ka zuuliya canhu xaggiisa aladaa wasakda ka zuuliya ilmaha dhasha wasakda ku taaltaalla ka tirtira rawahu lhamsatu ila muslima can ummi- can ummi kurzin alkacbiyati radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu can ilqulaami shaataani wiilka laba neef oo ari ah laga gowracaya labadaasoo mukaafi'ataani isku dhigma isla la-eg isku beegtooma ama iska soo horjeeda marka la gowracayo ama is ama isku ayni ah wa can iljaariyati gabadhana shaatu neef ariga keliya laga gowracaya can samurata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi kullu qulaamin wiilkas rahiinatun mid la curaar dhigay weeyaan bicaqiiqatii bisababi caqiiqatii walqalkiisa darteed inuu koro ilmuhu ama inuu shafeeco waa ka xabisan yahay ilaa laga walqalayo ilma hadduu kaa saqiiro xataa waa inaad ka walqasho tudbaxu canhu waa laga gowracaya caqiiqada yowma saabici maalinta toddobaad baa laga gowracaya wayuxlaqu waana loo xiiraya wayusamaa magac fiicanna waa loo bixinaya xataa hadduu saqiiray ta laga walqalaa magac fiican loo bixinaya rawahu asxaabu sunan si fiican u barbaarimayaa lagu leeyahy ilmuhu ilaa si loo- laga walqalo koridiisu ciriiri bay gelaysa maalinta toddobaad baa fiican arrimahaasoo dhan in la qabto ka hor iyo ka bacdina waa la ogolyahy can ibni cabbaas radi allahu canhu an nabiy sala allahu alay wasalam caqa waa ka wanqalay can ilxasani waalxusein labadii wiil awowaha u ahaa radi allahu canhuma kabshan kabshan wan wan ka wan wan marka hal halna waa la iska ogolyahy waxaa wiilka rawahu asxaabu sunan walafdu tirmidi wuxuu ahaa caqa nabiyu sala allahu alay slam nabiga ka walqalay wanqal buu ka sameeyey can ilxasani bishaatin afari wa qaala wuxuu yidhi yaa faadima ixliqii ra'sa madaxii saxiir watasadaqii sadaqee bizinati shacari timihiisa wasankooda wax leeg fidatan oo fidaah bix markii la xiraa la miisaamay fawasanaahu timihii waa wasneen waa miisaameen fa kaana wasnuhu wuxuu ahaaday dirhaman hal dirham aw bacda dirhamin ama dirham barkiis ayuu noqday can abi muusa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi wulida lii ghulaamu wiil baa la ii dhal faataytu bihi nabiya nabigaan u keenay sala allahu calayh wasalam fasamaahu wuxuu u magaca- ku magacaabay ibraahim faxannakahu maya faxannakahu wuxuu u dhabxanageeyey bitamratin xaba timira nabigaa timir calaaliyey ilaa ilmuhu hadda haddau dhashay mogta markay jilicdo dhacaa noqoto nabiga afka ugu shub nabiga candhuuftiisana waa barakaysanaya wadacaa lahu nabigu wuxuu ugu maga- ugu duceeyey wiilkii bilbarakati wadafacahu wou- wou dhiibay huwa wiilkiiya ilay aniga aabba ahaabuu yidhi hoo marka qaala wuxuu yidhi saxaabigaani abaa muusa wa kaana akbara awlaadii buu noqday wiilka carruurteyda kan ugu weyn waa noolaado nin weyn oo cajaa'iba noqday rawahu sheekhaan wax macaan baa marka ilmaha marka u horaysa uurka loo geshaa intaan afka wax kalousan saarin si dabeecadiisu u macaanaato xadiidka waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah tabaruk in dadka saalixiinta ee wanwanaagsan la barakaysan karo qofkana markuu kuu dhashay inaad qof wanaagsan ugu yeedhid ama u geysid nabiga u geeyey ninkan can raaficin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya baan arkay sal alla alay slam adana bisalaati salaadda isagoo u aadaabay adana isagoo aadinay bisalaati macnaha aadaankii salaadda fii uduni lxasani xasan dhegtiis xasan ibna cali weeyaan xiina waladatu faatimatu markay dhashay radia allahu canhu rawaahu abu daawuud wa tirmidi wa saxahu aadaanka salaadoo kalea dhegta looga addimaya bidixdana in looga aqimaa fiican aqib can abi burayda waxaa fiican intaa ilmuhu hadal kala maqlin iyadoo la aaminsan yahay inta dhasho waxa ugu horeeya oo maqlo inay noqoto aadaanka iyo aqimka dhegta ee aan la dhihin wiil baa dhashay gabar baa dhalatay toona la aamuso aadaanka wuxuu maqlay ugu horeyso ilaa ilmuhu waxbuu maqlayaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdiisa waxaan waxaan ahay idaa wulida liaxadina midka iyo markii loo dhalo ghulaamu wiil laba xashaatan buu gowrici jiray neef ari waladaqa ra'sahu madaxiisa wuxuu ku dharoobi jiray bidamiha neefka ariga dhiiggiisa buu madaxa ka marin jiray ilmaha waa jaahili falamaa jaa allahu bilislaam ilaahay islaamka markuu keenay kunnaa waxaan ahay nadbaxu shaata neef ariga kuwa gowraca wanaxliqu ra'sahu madaxiisana waa xiiri jirnay wanaldaqahu waxaan ku dharoobi jirnay bizacfaraani zacfaraan booskii dhiigga wax udgoon baa la mariyey zacfaraan la dhig waa najaas rawaahu abu daawuud bisanadin saalix dhiigga iyo waxaas in la cabo oo laismarmariyo oo lama rabo nasalu allaha alxifda min azalali simbiririxan ilaahay inuu naga xafido aan weydiisanay bay iyo walghawaayati baadi baadiyow inaan baadiyownana ilaahay inuu naga xafido aan weydiisan watawfiiqa baan ilaahay weydiisanay alxifda watawfiiq inuuna waafajiya lirushdi hanuun iyo walhidaayati hanuun waa isku mid weeyaan inuu macnaha taana waafajiyo ayaan ilaahay weydiisanay marka waxaad goonna saasaa loo marinaya wallahu subxaana watacaala aclam waxaa la leeyahay haddii lagu aadimo oo lagu aaqimo bahasha umu sibyaanta la yidhahdo dhibi mayso umu sibyaan mayaa taqaan wa umu sibyaani hiya ataabicatu min aljin waa mid carruurta raacdo jin ah marka ilaahay baa ka ilaalinaya aadaankaasi alraba in macnaha la sameeyo wallahu aclam